subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay halka aad nagala socotaan waa v o a aan ku bilownay maamulka jubbaland ayaa ka warbixinaya xaalada ay ka warbixiyey xaaladaha abaaraha ee ku dhiftay deegaanada maamulkaasi ayaa sheegay in in ka badan laba boqol oo carruur ah ay nafaqa darro u dhinteen saddexdii bilood ee lasoo dhaafay kuwo kalena ay haatan la ildaran yihiin maamulka ayaa sidoo kale ka hadlay gurmadka dhaqaale ee kasoo gaaray dhinaca dowladda soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa kismaayo kasoo diray wariyaheena aadan maxamed salaad
abaarahani baahsan ee saameynta xooggan ku yeeshay dadka iyo dunyada ee ku dhaqan deegaano badan oo soomaaliya ka mid ahi ayaa waxay saameynta ugu badan ku yeesheen dadka reer guuraaga ahi kuwaas oo waayadii u dambaysay kusoo qulqulayay magaalooyinka waaweyn ee deegaanada jubbaland si gurmad loo gaarsiiyo boqolaal ka mid ahi dadka ay xooluhu abaaruhu kaga leedeen ayaa soo buuxdhaafiyey duleedyada magaalada kismaayo iyadoona mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ay ka warbixiyeen xaaladaha ay ku nool yihiin cabdiraxmaan cabdi axmed wasiirkii hore ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland haatanna ah wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ayaa sheegay in xaalado bini'aadanimo ay ka jirto goobaha ay degan yihiin dadkaasi balse ka maamul ahaan ay gurmadyo kala duwan gaarsiiyeen walow gurmadyadaasi aanu sidaa usii weyneyn marxaladda abaaraha jubbaland haddaan warbixin idinka siiyo jubbaland markii ay barnaamijkan abaaruhu soomaaliya ku bilaabanay waxay ahayd meelihii ugu darnaa ee soomaaliya aad ay u saamaysay runtiina saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo dhafeelaha iyo arrimaha bulshada iyo xoola dhaqatada iyo dhammaan waxaan u maleeyaa gurmad caalami ah iyo gurmad maxalli ahba labadaba markii ay barnaamijkan jubbaland ka bilaabatay oo ugu horreeyey madaxweynaha dowladda jubbaland waa la sameeyey maanta waxaa taagan jubbaland qeybaheedana abaartii waa kasii jirta ayadiiyaba taagan meelo qaarna saameyntii ay reebta ayaa lala daalaa dhacaya waxaad og tahay jubbaland boqolkiiba sagaashan iyo sideed dadku waa xoolo dhaqato nolosha miyigana nolosha magaaladu waxay ku noqon nolosha biyiga oo hadday dhaqaalo noqoto wax walba noqoto dadkii soomaaliyeed ee reer jubbaland ee xoolaha dhaqan ee xoolihii waa ka dhammaadeen maanta waxay dulsaar ku yihiin oy barakac ku yihiin oo ay kusoo hayaameen deegaanada ama magaalooyinka waaweyn ee jubbaland ayagoo raadinaya nolol aas-aasi ah hadday noqoto raashin hadday noqoto biyo hadday noqoto caafimaad iyo wax walba sidoo kale wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa sheegay in cudurro saameeyey dadka ay xoolaha abaaruhu ka galaabteen kuwaas oo xilligan iyaga iyo carruurtooduba ay la daalaadhacayaan nafaqadarro baahsan oo sababtay in saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ay u geeriyoodaan ilaa laba boqol oo carruur ahi kuwo kalena ay la ildaran yihiin intaa waxaa dheer markay abaartu dhacdo waxay wadataa waxyaalo fara badan ama xanuuna ama cudurro aan la geranayn oo dadkii saameyn ku yeeshay inishalina markii ay xoolaha dhammaanayaan abaartu keli ma aheene cudurro ay abaartu wadatay ayaa xoolihii laayay maantana waxaa jirtaa runtii nafaqa darro aada u fara badan oo caruur soomaaliyeed ilaa hadda gaaraysa saddexda bilood oo lasoo dhaafay lagu qiyaaso annagoo ka la shaqaynayno wasaaradda caafimaadka xogaha aan helayno ilaa laba boqol ku dhowaad inay u dhimatay maxaa lahahay nafaqa darro in ka badanna ay la daalaa dhacayaan oo isbitaalada jubbaland ay ku jiraan runtiina saameynta ay abaarta u geysatay bulshada jubbalandna aad bay u culus tahay marxaladeedana halkaasuu marayaa dadaaladiina waan wadnaa iyo sidii ma aragtaa lagu yarayn lahaa wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa sidoo kale soo hadal qaaday gurmadyada dhaqaale ee ka soo gaaray dhanka dowladda soomaaliya waxaana uu sheegay jubbaland wax hadda ay maanta sheegan karto oo la taaban karo oy lacagtaa ka heshay waxaan ka ahayn laba jeer oo min toban kun lasoo dira aanan ka ahayn wax kale oo jubbaland heshay ma jiro lacagtaasna waa la siyaasadeeyey marka ka jubbaland ahaan annaga wax hadda aan ka sheegano oo qumano naga soo gaaro malan waxaan cadaynaynaa lacagta in la siyaasaday oo sidii loogu talagalana aan loo qaybina sababto waxaa la rabaa barnaamijka markii lacagta lagu dhawaaqo in miiska la keeno dowladuhu dowlad goboleedyadu maanta dalku waa federaal baahiyaha dalkuna waa kala duwan yihiin waxaa la rabaa in consensas ama wax wada jir ah oo isla ogol ah in lagu qaybiyo oo wasiirada loo yeero oo la yidhaahdo jubbaland intana loo allokeed gareeyey puntland intana loo allokeed gareeyey ama intana loo dhigay koonfur galbeed ay ahayd tiina maana dhicin ergeyga aan kala hadalna cabdiraxmaan cabdishakuur warsan oo las ka mid ahay oon rajeynayna isbuucan inuu imaan doon dhowr shir baan yeelanay ah in wixii gaargaara oo dowladda federaalka soo maro in daah furan iyo si maxaa la dhahay cad in lagu qaybiyo oo annagana aan ognahay maamul goboleedyadu ay ogyihiin boqolaal qoysas soomaaliyeed oo xoolahoodu ay abaaruhu ka galaafteen ayaa waayadii u dambeysay kusoo qulqulayay duleedka magaalada kismaayo kuwaas oo iyaga iyo carruurtooduba ay xaalado bani'aadnimo ay ku haysto goobaha ay degan yihiin waxaana aad u hooseeya gurmadyada dadkaasi la gaarsiinayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo